أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toos ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu helno waxaa ka mid a dowladda turkiga oo si lama filaan ah u beddeshay safiirkeedii soomaaliya mid cusubna soo magacowday maxaa ka jira in kooxaha mucaaradka ay safiirka ku dacweeyeen sababo la xidhiidha taageerada indhala'aanta ah ee uu siiyey xasan gurguurte baydhabo saas darteed annaga haddii aan la caddaynin waa shakinnay wax kasta inay waadax noqdaan
musharaxiin uu hogaaminayo shariif sakiin oo qaadacay doorasho ku-sheeg berri dhacaysa eedayn culusna u jeediyey kooxda riddada soomaaliya nin soomaali ah oo loo xidhay weerar loo adeegsaday toorrey oo xalay ka dhacay dalka ingiriiska dowladda suudaan oo sheegtay inay ka hortagtay weerar lagu soo qaaday magaalada umudurmaan kataa'ib al ikhbaariy ah oo baahisay muuqaal kale oo soo bandhigaya guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta iyo warbixin kale oo ka mid ah warbixinnadii aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe qodobada kale ee faafareebka aan caawa idiin helno waxaa ka mid a maxaan ka naqaanaa deegaanka yaaqle ee duleedka degmada ceelcadde ee wilaayadii islaamiga ah ee gadow warbixin ayaan iyana idinkaga haynaa qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad barnaamijka faafareebka wararka ku dhegaysan doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka waa habeennimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay afarylabaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqolafartaniyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan dowladda riddada ee turkiga ayaa si lama filaan ah u beddeshay safiirkeedii soomaaliya mid cusubna soo magacowday maxaase ka jira in kooxaha mucaaradka ay safiirkan ku dacweeyeen sababo la xidhiira taageerada indhala'aanta ah ee uu siiyey xasan gurguurte haddaba qodobkaasi kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda turkiga oo beddeshay safiirkeeda muqdisho xilli ay kooxaha mucaaradka ah cabasho ka muujinayeen kadib safar ay saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda dabalilifka turkiga ay ku yimideen magaalada muqdisho ay kulamo kula qaateen kooxaha mucaaradka ku ah xukuumadda xasan gurgurte saacadihii lasoo dhaafay meel ku dhow xerada xalane waxaa ka dhaceeyey shirar u dhexeeya xubno ka tirsan mucaaradka la baxay golaha mustaqbalka iyo taliya ku-xigeenka sirdoonka turkiga ilwareedyo ayaa sheegaya in mucaaradka ay wafdiga turkida u gudbiyeen ashtako ah in saldhigga turkiga ee muqdisho uu si indhala-aan ah u taageerayo xukuumadda xasan gurgurte islamarkaana hub iyo gaadiid loo adeegsaday dagaaladii maalmo ka hor dhacay uu turkigu lahaa saacado kadib markii ay kulamadaasi dhaceen ayuu wasiirka arrimaha dibadda turkiga ninka lagu magacaabo hakaan faydaan wuxuu bedelay safiirkii ankara u fadhiyey magaalada muqdisho war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in la bedelay albert actas oo ahaa safiirka soomaaliya waxaana loo magacaabay ferhad alkan oo turkiga u fadhihi doono magaalada muqdisho safiirka cusub ee turkiga ayaa horey usoo hogaamiyey safaaradaha dalkiisa ee dalal ay ka mid yihiin mosambiik liibiya iyo ciraaq ilawareedyo ayaa sheegaya in kooxaha mucaaradka ah ee ku kacsan xasan gurguurte ay dowladda turkiga uga dacwoodeen safiirkii hore oo ay ku sifeeyeen mid aan dhexdhexaad ka ahayn siyaasadda soomaaliya dowladda dabalilifka turkiga ayaa qayb ka ah duulaanka gardarrada ah ee lagu soo qaaday soomaaliya turkiga wuxuu muqdisho ku leeyahay saldhig weyn oo laga abaabulo howlgallada milatari iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn kuwaas oo xasuuq u geysta shacabka soomaaliyeed waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa nin soomaali ah oo loo xiray weerar loo adeegsaday tuuri oo xalay ka dhacay ingiriiska ciidamada booliiska ee dalka ingiriiska ayaa xabsiga u taxaabay nin la rumaysan yahay inuu soomaali yahay kaasi oo loo haysto tuhun la xidhiira fal iskuday dil ah oo habeennimadii xalay ka dhacay magaalada belfast ee caasimadda waqooyiga airelan weerarkan oo middi loo adeegsaday ayaa argagax badan ku abuuray dad fara badan oo ingiriis ah kadib markii la daawaday muuqaal si weyn ugu faafay baraha bulshada oo muujinaya sida uu falkaasi u dhacay kaasi oo dhaliyey cambaarayn ballaaran ninkan soomaaliga ah ee falkan loo xiray ayaa da'diisa lagu qiyaasay soddon jir waxaanay ciidamada ammaanku weli ku howlan yihiin baaritaanno dheeraada oo ay doonayaan inay ku xaqiijiyaan cidda rasmiga ah ee falkaasi ka dambaysay booliiska oo sidoo kale faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhashay weerarkaasi ayaa sheegay in ninka la tooriyeeyey oo da'diisa lagu qiyaasay afartan jir uu qabo dhaawacyo culus uu ka soo gaaray wejiga qoorta iyo dhabarka islamarkaana la dhigay cisbitaalka ra-iisul wasaaraha u k ayaa weerarkan ku tilmaamay mid argagax leh oo laga naxo halka ra-iisul wasaaraha koowaad ee waqooyiga airelan ay ku baaqday in booliiska laga dhuursugo lana siiyo fursad ay ku dhammaystiraan baaritaanka dhacdadan ayaa kusoo beegmaysaa xilli ay xiisado ka jiraan u k kadib rabshado toddobaadkii hore dhacay kuwaas oo la xidhiiray sida ay booliisku u maareeyeen dil dhacay bishii hore ee diseembar oo isna loo adeegsaday tuuri waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladda suudaan oo sheegtay inay ka hortagtay weeraro lagu soo qaaday magaalada umudurmaan ciidanka dowladda suudaan ayaa sheegay inay fashiliyeen weeraro ay fuliyeen diyaarado aan duuliyo lahayn kuwaasoo lagu beegsaday deegaano ku yaal waqooyiga magaalada umudurmaan ilo amni ayaa sheegaya in nidaamyada difaaca cirka iyo qoryaha lidka diyaaradaha ay ku guulaysteen inay hawada ku burburiyaan qaar ka mid ah diyaaradaha weerarka waday ka hor inta aysan gaarin bartilmaameedyadii loo qorsheeyey goobjoogayaal ku sugan magaalada ayaa sheegay inay maqleen jugo culus iyo rasaas ay ridayeen qoryaha lidka diyaaradaha halka ugu yaraan hal diyaarad ay ku qaraxday hawada iyadoo laba kale ay ku dhaceen dhul bannaan oo ka baxsan goobaha shacabka taasi oo dhalisay dhawaaqiyo laga maqlay meelo fogfog dhacdadan ayaa kusoo beegmaysaa xilli ay sii xoogaysanayaan dagaalada u dhexeeya ciidanka suudaan iyo kooxda r s f kuwaasoo muddooyinkii dambe ay si weyn ugu tiirsanaa diyaaradaha daroonka ah si ay u fuliyaan weeraro ka dhanaa xarumo ciidan kaabayaal dhaqaale iyo adeegyo muhiim ah oo ku yaal gobollo kala duwan cabdiwahaab xubintiina caawa waa inaga inta
اليوم كسرى انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا انشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo magaalada baydhabo iyadoo maalinta beri ah magaalada baydhabo lagu ballansan yahay in ay doorasho kusheeg kooxda riddada soomaaliya soo qabanqaabisa halkaasi ay ka dhacdo ayaa waxaa ka soo horjeestay labada musharax ee murtad shariif sakiin iyo cabdicasiis maxmed jawaari oo labaduba ah labada nin ee la tartamayay ninka uu xasan gurguurta halkaasi u wato ee murtad aadan madoobe waxay war-saxaafadeed ku sheegeen inaysan ka qaybgelin doorashada berri ka dhici doonta magaalada baydhabo iyagoo ku eedeeyay doorashadaasi inay ka dhex buuxaan musuq maasuq fara badan haddaba ku soo dhowaada qayb yar oo ka mid ah war-saxaafadeedkooda waxaa nasiib darro ah in weli ay muuqato murashaxa j s b aan weli xilka guddoomiyaha golaha shacabka iska casilin una taagan xilka hogaamiyaha koonfur galbeed uu ku adkaysanayo in taleefoonnada gacanta lala galo howlka doorashada si xildhibaanadu sawir uga soo qaadaan warqadaha codbixinta tani waa arrin dhaawacaysa madax bannaanida codbixiyaha kalsoonida doorashada iyo sharciyadda natiijada ka soo baxaysa doorashada sida hore ee u dhacday doorashadii guddoonka oo la sawiray warqadihii lagu codeeyey sida ka muuqata lifaaqa sidaas darteeda waxaan u caddaynaynaa dhammaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka koonfur galbeed iyo beesha caalamka in aynaan ka qaybgeli doonin doorashada hogaamiyaha koonfur galbeed ilaa laga saxayo arrintan lana dejiyo habraac cad oo damaanad qaadaya qarsoodi qarsoodiga codbixinta xorriyadda xildhibaanada iyo hufnaanta geedi socodka doorashada islamarkaasna loo sinnaado amniga howlka doorashada iyo marti sharafta ka qaybgelaysa intaasi kadib waxaa isna warbaahinta la hadlay murtad shariif sakiin saas darteed annaga haddii aan la caddaynin waa shakinnay wax kasta inay waadax noqdaan ayaan rabnaa wax badanoo aan la qaadan karin aan kusoo dulqaadanay annaga gudoomiyaha baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur hadda asigaa wuxuu yahay gudoomiyaha baarlamaanka siihayaha maamulka koonfur galbeed musharaxa koonfur galbeed wax laysku qaadi kara maa waxaan u baahan nahay musharaxa aan simannahay oo aan tartanno haddii asiga wax walba asiga uu isku yahay ahna ahna ahna lama qaadi karo doorasho hor iyo xalaala oo loo siman yahay inay noqoto uma sinin hadda annaga waxaan u baahannahay hoolka inaan u sinaano waxaan u baahannahay security inaan u sinaano waxaan u baahannahay marti sharafta inaan u sinaano dowladda soomaaliyeed hedhabaanadii lixdan iyo koob waa soo guureen ayaga dhan waxay u loobingaraynayaan hal qof wasiiradii aa ku soo darsatay maalin walba shan diyaaraa imaanayso wax hufkan kama imaan karaan doorasho hufanaan rabnaa annaga اليوم كسرى شرب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا شرب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kataayib el ikhbaariyaha ayaa baahisay muuqaalkii shan iyo labaatanaad ee lagu soo bandhigayo waxqabadka guddiga gurmadka abaaraha ee mujaahidiinta waxaana muuqaalkaasi uu soo gudbinayaa guddiga oo raashin qaybin ka samaynaya tuulada faragurow ee duleedka degmada jilib ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe haddaba ku soo dhowaada muuqaalkaas oo aan maqal idinkugu bedelnay
warsam jaylani warsam jaylani muumin siidow siidow axmed axmed ibrahim axmed garaw
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد وصحبه وسلم وبعد ولا ليال إلهي بان مهسان سبحانه وتعالى ما أنت مناسبة ومناسبة راشن قيبنا جمعية الإحسان الخيرية ديغان كفرقرو ilaahay baa ku mahadsan subxaanahu wa tacaalaa saaad ogsoon tihiin waddanka xogaa abaar baa ka dhacday dhibaatooyin baa jira dadka muslimiinta ilaahay wuxuu faray subxaanahu wa tacaalaa inay isu gurmadaan inay iscaawiyaan nebigu wuxuu leehy calayhi asalaatu wasalaam wahal tunsaruuna wa tursaquuna ilaa biducafaa'ikum dadkan maanta waa dadkii mudnaa in loo naxariisto in loo gurmado mar walbana waa la soo booqdaa waa laga warqabaa ciiddii iyo ramadaankii waad ogeedeen haddana maanta waa munaasabad raashin qaybin ah waxaad ogaataan walaalayaal irsaaqda ilaahay asagaa noo ballanqaaday asagaa noo qoray oo aayadahan ama aayaddan aayadaha ka dambeeya ina allaha huwa arasaaq dulquwati almatiin marna ha ka walwalin ha ka fikiri waxaad cuni lahayd ilaahay asagaa noo ballan qaaday wamaa min daabbatin fi alard ilaa cala allaahi risquhaa laakiin waxaa la rabaa inaan ka fikirno ilaahay muxuu noo abuuray muxuu naga rabaa waxaan isu dardaarmaynaa marka ugu horraysa ilaahay cabsidii subxaanahu wa tacaala waana midda lagu liibaana fi dunyaa walaakhira waana midda makhrajka ah dhibaatooyinka maanta aan dareemayn iyo kurbada ilaahay taqwaduu noogu faydayaa waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja waxaa kaloo muhiim walaalayaal inaan ogaanno dadka muslimiinta ayagaa walaalaah ayagaa isu gurmanahay annagu maanta gaala waxuu uga baahan war raashinkaa ma gaalaa noo keentay ma gaalaa noo keentay dadka muslimiintaa noo keenay ayagaana soo saaciday jeebkooday gacanta geliyeen waxaa loo baahan dadkaa inaan u ducayno warse inu ducayno ma aha ilaahay xoolahooda inuu u barakeeyo inaan u ducayno ayaa loo baahanya waxaan ku soo khatimayaa walaalayaal haddaan xoogaa helnoo dabka aan shidannay kuwa aan waxba haysanin baa jira soo maaha ayagana waa inaan dabka u shidna oo kiilkiilo iyo laba kiilo iyo ayagana waa inay dabka shitaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markaan isu gurmanno ilaahayna uu noo gargaaraya wuu noo gurmanayaa marka annagana aan isu gurmanna dabka aan isu shidna aan istacaawunna intaasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nooga gargaarayaa wajazakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay khayr hana siiyo kufrigana allaha jabiyo wilaayadana kor allaha kaga dhigo annagana intiina la siiye allaha noo sifteeyo allaha noo barakeeyo yaa rabbi yaa rabbi adaanku baryaynaa wilaayada kor allaha kaga dhigo gaaladan allaha jabiyo allahuma salli calaa muxamed
maantii aana nimankii walaalahayn oo walaayada ehna soo booqadeen waxaan joogaa hadda boqol iyo kow sanaan ku jiraaba toban iyo saddex sana anoo jira sanatuurio waraguro waraguro aan ku doqoobay waan soo farahna laakiin farahda tan maalintan amal wax la sheegi kara ma aha oon ilaahay aan ka helnay walaalahayna aan ku helnay maalintan ku kor fadhiyaa kiish bariid kiish sokor digirtiisa baastadiisa saliiddiisa hoostay maka arkin arkan dhow ilaah baan ka helay yaa laga helay walaalahayn isku diin aan nahay magacooda kor allah ka dhigo wixii noogu soo jeedo allah naga sii jeediyo anuka hadda waxaan rabna wilaayada inay guul ilaahay siiyo iyo faraxa ii saruur inun aan ku faraxno faraxda tan maalintan joogna ma ahee too ka sii daran yaan ka heli karna ilaahay
bismillaah anigoo ah awalow siidow cali oo ku mahga dheer dhaalaa jabi waxaa jooga tuulada fargurow anoo ah heer fargurow dhib weyn ayaa ku jirnay oo beerahanaga anjeg ah geegga walaayada aanu soo booqday gacanteed kor allah ka dhigo wulib kor allah ka dhigo boqol joor geeg waxaana nu siiyey bariis sokor diir saliid aanu booro iska dhaaf ayaanana siiyey geeg mahad weyn iyaa ankahayna ilaah mahadiis waaye ayaana soo boogsay dhibkii oo geeg ka jirna iyaa ku baana geegga debkan aadan noo hori geegga farxad weyn ay ku jirnaa maanta annaga farxa weynaan ku jirnaa oo alxamdulilah wilaayada waa u duceeheynaa khayr allah siiyo soon wax bayna siisi haddaan waxaan olkeen bariis sokor saliid timir caana booro digir alxamdulilah mashmashaan ku jirnaa maanta waa duceeheynaa alxamdulilah wilaaya anaga war haysaa mar kasta waxay leedahay masaakintii wareeha low daqaado oo farguro ogaaw annaga dad masaakinaan ma shaqays karno saanad arkaysa lugaan booka ahay dadkii maanta oo soco kar ma iyo oo shaqays kar meel kas ku dhac kar ma iyo nin masaakin oo dadkii loo marka la fiirinay oo wilaayada ay gacan u lahaa jirti aan nahay unun marka wilaayada waxaan rabnaa mar kastaba inaysaan noo soo fiiriso unugana waa duceehaynaa gaalada waa hawaarina dhulk inaas oo la gooyo waddanka dhan gaala ay ka tagto ayaan khayr u rajaynaa wilaayada oo meel kasta dhan ay qabsadaan oo raaya tawxiid laga suro walaayadayna ilaahay iinkana muraajo allahanselo simbira waa u dacaynaynaa walika ilaahay mayanku tuugayna cumrisho kor allaha ka dhigo waqtishoona allaha aqbalo oo unana iskala jirno ilaa una uma baahagno gaalo iyo waxaas iyo islaamka sugoyna ilaahaya sugoyna islaamka sugoyna ilaahaya sugoyna ilaahaya sugoyna islaamka sugoyna muslimiinta sharafta leh waa naga afkiseen waa idin ducayni waan idin duceehaynaa ilaahay guul alla anii siiyo ilaahay adduuny iyo aakhirbo dhib alla madiin tuso ilaahay muslimiinta kor alla anaaga dhigo waa noo gargaarteen adduunya iyo aakhira alla idiin gargaaro rabbiga subxaana qaadirka waxaa idinka tuugaynaa gacantiintii koraysa in ilaahay ka dhigo adduunya iyo aakhiraba soonkana waa naga farxiseen haddana waa naga farxiseen haddana waa idinka sugaynaa dhaqan iyo dhaqaale ilaahay baan ka sugaynaa idinkaa idinka sugaynaa masaakiin aan nahay meel ma aadi karno ilaahay baa idiin barini meel alla meeshaad tagti noo guul ilaahay niigu siiyo balas ibaadii markay meel aad aadin ilaahay guul niiga soo siiyo taasaa ilaahay habeen iyo maalin salaadda idinku tuugaynaa ilaahay cadow inuu niiga jibiyo gaalasha ilaahay dhulka dhigo rabbiga subxaana qaadirka eh aa idinku tuugaynaa baaraka allah fii baaraka allah fii maanta waxaana siiseen bariis sokor saliid baasto aana siiseen ilaahay kor alla aniiga dhigo cumrigiina alla araajiyo intii oo aqwaan ee muslimiin ee meel kasta joogto ilaahay guul alla asiiyo guul alla asiiyo
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan warbixin kale oo ka mid ah warbixinadii taxanaha ahaa ee aan ugu magac darnay soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay ee wilaayaadka islaamiga ah ee gobollada dhexe warbixintanna waa xalqadii siddeedii tobnaad ee uu inoo diyaariyo cabdulqaadir maxamed hrabaani oo kal hore halkaasi safar ku tegey
maxaad ka taqaanaa dhegaystow taariikhda deegaanka booco ee duleedka degmada beledweyne ee wilaayada islaamiga ee hiiraan sidoo kale maxaad ka og tahay taariikhdiisii halganka ummadeed ee deegaanka uu la soo galay gumaystihii ingiriiska iyo talyaaniga maxaase kala socotaa duulaanadii ugu dambeeyey ee uu maraykanku horkacayay ee lagu soo qaaday deegaanka iyo waxaa halkaas cadowga uu kala kulmay haddaba dhegaystow dhagahaaga ee amaahi oo si qoto dheer ii dhugo aan warbixintan ku siiya deegaanka booco waa deegaan taariikhi ah oo ku yaalla albaabka laga galo dhanka bari ee wilaayada islaamiga ee hiiraan wuxuuna ka tirsan yahay deegaanka deegaanada dhaca webiga jiinkiisa booco waxay caan ku tahay halgan iyo iska caabinta cadowga isagoo deegaanka door weyn ka soo qaatay halgankii gumaystayaashii ingiriiska iyo talyaaniga iyo midka casrigan ee uu horkacayo maraykanka deegaanka ayaa magaciisu marar badan isbedelay iyadoo arrintaas ay ugu wacneyd amaba ay ku lug lahaayeen silibiyiintii gumaystayaashii talyaaniga iyagoo ka carooday magaca deegaanku lahaa ee ahaa keligaaleed iyadoo sababta magacaas uu ku qaatay deegaankana ay ahayd markii lagu dilay deegaanka gaal talyaani ahaa oo ka tirsanaa ciidamadii gumaystayaasha talyaaniga maxaase keenay in magacan caanbaxay ee booco deegaanka loogu yeero sheekada taariikhdaas ku saabsan waxaa inooga waramaya cabdi cabdulle muumin duugane oo ah oday sagaal iyo lixdan sano jir ah oo ka mid a odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka deegaanka magacaygu waa cabdi cabdulle muumin duugane waxaan jiraa oo de'daydu ay tahay lixtan iyo sagaal sano ayaan jiraa haddeer marka alxamdulilaahi nin muslim ahaan ahay muslimnimada ilaahay baa ugu sugay taariikhda inta aan ka xuso booco maalintay baxday magac ka horreeya ayay lahayd magaca ka horreeyey markaan taariikhaan ka soo qaado waxaa la dhihi jiray keligaalaad maalintay aheeday taariikhdu kun toddoba boqol afartan iyo toddobadii markay aheyd bishii siddeedaad waxaa lagu dilay nin gaal ah oo degganaay meesha la yidhaha guri ka dhistay garasyaani gaalkaas ayaa lagu dilay kun toddoba boqol afartan iyo toddobadii bishii siddeedaad marka ayadoo keligaalaad ah oo u taqaanno bulshadu keligaalaad ay u taqaanno waxaa yimid qaxooti ayaa la wadaa la keenay hadba qaxootiga kor waxa ka maamulayay hay-ad inay gaalaa ayaa kor ka maamulayso deeqda bixinaysay saa maadaama dad muslimiina ay yihiin waxay rabtay inay dullaysato ay waxay siinayso ay marka uga marin habaabido diinkoodii marka wuxuu yidhi heen meeshaan magaceed baa la yidhaah markaasaa waxaa la yidhi kiligaalaad ayaa la yidhaahaa marka maxaa loogu bixiyey baa la yidhi kiligaalaad odayaashii markaa qofku hadduu muslim yahay runta kama wareegto wuxuu yidhi nin gaal ayaha lagu dilay marka ninkii wuxuu yidhi ama qaxootiga meel kalaan rara ama magacaan waa la bedela marka maadaama nin dhintay magaciisa lagu jeesjeesaa ma dhowra doonna buu yidhi odayaashii waa wuxuu yidhi magac u soo bixiya marka waadi ayaa meesha ninka gaalka lagu dilay oo kiligaalaad la yidhaaho ayaa jiray marka geeda boocay la yidhaaho ummadda waa ay inta badan taqaano ayaa marka waadiga ka baxaaya odayaashii waxay yidhaheen aan waadigan marka maadaama kiligaalaad aan ka bedelno aan booco u bedelno siddeetankii ayaa marka waxa u baxay booco deegaanka oo markiisii hore lagu aasaasay bulsho soomaaliyeed oo leh qabaa-ilada ay ka kooban tahay soomaalida ayaa deegaanka aad u camiray isagoo deegaanku yeeshay bulsho kuwaas oo durbadiiba ku aasaasay deegaanka goobo waxbarasho oo lagu daraaseeyo cilmiga sharciga iyo xalaqaadka kale cilmiga qeybihiisa kala duwan iyadoona halkaas ay ka hana qaadeen arday iyo culimo diinta islaamka u adeega dadkii cilmiga lahay waxay ka oodeen madaaris iyo goob waxbarasho iyo jameecooyin waxbarashay ay ka sameeyeen waxaa ka mid ahay oo ka aqaanaa dadkii wax ku bartay sheikh xasaan ayaa ku mid ahay dadka maarata oo jameecadaas ka mid ahay ama xertaas ka mid ahay marka way moogaayeen laakiin ayakuna dagaal waxay wadeen inay islaamka ay leexiyaan dad culimadiina oo soomaaliyeed ayaana u dhabar adeegay ayakuna inay dadkaa intay wax siinaan ayakuna cilmiga ku shubaan ee waxay go'aan ku gaareen inay maaragtay ay cilmiga ku shubaan marka dhulkii wuxuu uu noqday siday u malaynayeen ma noqon waxaa ka soo baxay dad caalimiina oo markii ugu dambaysaba aad u fahmay inay sida maaragtay gaalnimadu waxa uga maaragtay kala gudboon inay la dagaalamaan intaas ayaa dad badan ka soo baxay ilaa iyo afar boqol oo qofood camal oo arday ayaa ka mid ahayd dadkaas maarata meesha wax lagu baranayay burburkii dowladdii dhexe kadib waxaa deegaanka ka hana qaaday saxwadii jihaadiga ahayd waxaana deegaanku uu noqday xarun kaloo lagu barto shareecada islaamka lagana faafiyo lagana difaaco cadowga iyadoo jiilasha deegaanka ay intooda badan ka qayb qaataan fidinta dacwada welina deegaanka kama zuulin dhibaato kastaba ha la kulmee in uu la dagaalamo kuwa gaalaracyada ee diinta islaamka la dagaalamaysa deegaanka ayaa laba sano lasoo dhaafay lagu soo qaaday xamlo ashahaadala dirir ah oo uu majaraha iyo maankaba uu u hayay maraykanka iyo xulufadiisa kuwaasoo weerar kusoo qaaday deegaanka booco waxayna halkaas kala rogmadeen guuldarro iyo hasiimo uu allaah ku riday xulifada maraykanka sababta guushaas uu allaah keenay waxaa lahaa markii mujaahidiinta odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ay allaah u tala saarteen cadowga kalana hortageen weerar iska caabin ah oo lagu difaacayay sharafka iyo qiyamka ay leeyihiin ummadda deegaanka ismaaciil xuseen cabdi waa oday dhaqan oo ka tirsan dadka deegaanka waxa uu ka mid yahay odayaashii cadowga la dagaalamay dadkiisana ka difaacay fidnada dabadhilifyada murtadiinta waxa uu iiga waramayaa deegaan ahaan dagaalka ay la galeen cadowga soo duulay iyo sida ay uga soo horjeesteen iyagoo xitaa ka soomiyey dabadhilifadii murtadiintaee deegaankooda kusoo duulay in ay koob biyo ka cabaan amaba ay ka darsadaan webiga shabeelle ee mara deegaanka booco taasoo cadowga ku kalliftay in uu deegaanka si nabadgelyo ah ugu sii nagaan waayo annagu muslimiinaan nahay waxaa waaye ayagana annagu dad gaala inay yihiin oo nagu soo duulay ayaan ka aaminsanayn ilaahi subxaana wa tacaala saa ku yidhi aayadkiis wa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir ayaguna dad cadaab shaqaysanayo kitaabkii ilaahay inay dumiyaan rabo waaye annaguna waxaan nahay inay ilaahay raalli gelinno oo kitaabkiisa aan hirgelinno oo shareecada lagu dhaqmo ayaan diyaar u nahay sidaas ayaan dagaalka qayb ugu naha naftayo waa tahay nabadoone waxaad ii sheegtay in cadowga aad u diideen biyaha oo aad ka soomiseen webigan weyn ee intaas la eg sheekada ku saabsan qaabka aada cadowga uga mamnuucdeen biyahaas aad u go-doomiseen bal inooga sheekee waxaan kaaga dabageyna biyaha waxaan ugu diidnay dhanka webiga galbeed ayaan dhufaysay u qodanay halkaas ayaan maaragtahay webiga ilaa iyo in alle intii waa tigi karaan asniri ayaan maaragtay meel walba ka galnay meeshii waa soo aadan asnira meeshii dhiig tagaanba meeshaana cidlaahe ka galan xabadaasanka ka gelinayn sidaas awgeed way quusteen markii oomeen haddana ay aadeen halgan meel yiraa oo noo jirto toban iyo dhowr kilomitir haddana way ku noolaa waayeen waddadii haddana miinooyin ragga mujaahidiinta khayr allah siiye u geliyeen ee qaarkood miinooyin ka la kaceen ilaahay fadligiis ilaahay baa ku mahadsan markay nafta u yaabeen bay naga baxeen way naga sii carareen nimanka marka baryo loogama saarin deegaan wax ma aragtahay baryo ah ma ahna waxa waye xoog ayaa loo sheeg indhaha loo sheeg
marka sidii ilaahay uga jabiyey sidii ilaahay ku jibiyey haddana waxaa mujaahidiinta loo ay uga daba tageen meel burdaar la yiraa halihii u dambeeyeyna macalgaadiidkooda halkaas ayaa looga soo qaatay halkaas ayaa maaragtahay bakhtigooda la daadiyey falilah alxamdu waan ku faraxsanayn waxa waaye naloogama hormarin qaniimadii
cadowgii duulaanka ahaa allah ayaa meesha ka saaray waxaana magaalada ku soo laabtay nuurkii islaamka waxaa dib loo furay xafiisyadii loogu adeegayo bulshada ku dhaqan magaalada beledweyne iyo deegaanada ku hareeraysan maktabka dacwada ayaa dib boorka uga jafay masaajidii iyo goobihii kale waxbarasho ku yeelay magaalada maktabka xisbada ayaa sidoo kale bilaabay shaqooyinkiisa al amru bilmacruufi wannahyu cani ilmunkar xafiiska waaliga ayaa bilaabay qaabilaadda qaybaha bulshada maktabka qadaha ayaa isaguna bilaabay dhegaysiga dacwadaha iyo kala xukunka ummadda usoo dacwo doontay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan booqday maxkamadda xilligaas waxaa ka socday dhegaysiga dacwad duleed dhegta ayaan u raariciyey mudaciga iyo mudaci calayhiga waxay kala ahaayeen dadyow maxkamadda keensaday dacwad dhuleed qaadiga oo labada dhinac dhegaysanaya aan markan idin maqashiiyo ugu dambaytana jawaabtaan soo gudbinaynaa isku ogeyn haye arrintaa maxaa ka leedihin
ina meeshii oo toos loogu arkahan idingeynaa ay dhaheen inay meesha iskala tageen la tagay meesha la yidhahdo doon dheer sukadiisa siga dhicis sii hoobitaankiisina meesha laga helay soo bixitaankiisina meesha laga helay meeshana ay degan yihiin ummad islaam ah xawaadla baadacadda gaal jecel deegaan loo joogo dugsiloogu badan ay degan yihiin allah idin barakey annaga raadkii waa soo waaynay war dhiirahoo kalan wadna male waxayd noo saaraysa oona xambaarsanay intaasay ahayd intan ilahi kumadan waxna soo jaro male allah wasalam amniga iyo ku dhaqanka shareecada islaamka ayaa dadka deegaanka u horseeday in ay ku tallaabsadaan horumar deegaamaysi iyagoo dadweynuhu durbaba bilaabeen in ay guryo cusub ka hirgeliyaan magaalada injineero iyo xirfadlayaal kale ayaa durbaba magaalada ka bilaabay dib u dhiska iyo dib u dayactirka magaalada iyagoo halkaas ka dhisay guryo qurxoon oo deegaanka lagu soo kordhiyey qaar ka mida guryaha uu dhismaha ku socda ayaan booqday waxaan halkaas kula kulmay oday ka mida odayaasha deegaanka waxaan ka wareystay hawsha dhisme ee uu ku jiro adeer magacaaga adeer cisme aadan xasanaa la yiraa waaya adeer adiga reer deegaanka miyaa taha deegaankaan ahay haa deegaanka ah booco boocaan ahay adeer degmadu dee cadaalad la hero waa dhismi cadaalad dii la waayasa dhismi gurigaas waa dunsan yahay marka hadda ka waran magaalada dhisma iyo waxbaa la qurxinayaa ma waxaad leedahay amniga iyo cadaaladda ayaa keenay waxqabadka amniga iyo cadaaladdaa keentay hadduu himalaya dadku waxbaa dhisaya
sidoo kale injineerka dhismooyinka qaabilsan oo aan la kulmay ayaa waxa uu iiga sheekeeyey sida dardarta leh ay ku socdaan dhismooyinka guryaha iyo dadyowga soo dhiibanaya dalabaadka kala duwan asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa abshir ciilow cashuur oo joogo degmada booco waxaan injineer ka ahay meeshaa macnaha boocan injineer ka ahay run ahaantii markaa hadda baryahan dhismaha aad iyo aad u socdaa waqti waxaa iska jirtay mataqaana meesha cadow uu mataqaana meelaha ka dhowaay hadda ilaa cadowgii mataqaana naga dul qaaday dhismaha hadda aad iyo aad u socdaa guryaha waa feel midkan ku jirno waxyaalo badan isaga sii xigo hadda oo mataqaana annagana sugahaayo marka hadda wejiga hore iyo wejigan aad u kala qurxan yihiin oo hadda mataqaanaa beledku xooga beled la soo degahaayo oo dhismihiisa aad u sii kordhahaayo hadda marka aaduu mataqaanaa shaqada hadda ay u socotaa waayah marka waxaan ku weydiinayaa dhismahan aadka u qorxoon ee hadda aan ku dhex jirno oo kale ma adigaa hawshiisa wada dhismahan hadda aan ku dhex joogno anigaa hawshiisa wato oo injineerka ah waa sidaas dhanka dhaqaalaha deegaanka waxa uu ku tiirsan yahay xoolaha nuuca geesleyda waa ariga iyo lo-da eh iyo beeraha oo ay ka faa'iidaystaan maadaama deegaankuba saaran yahay webiga shabeelle ee mara wilaayada islaamiga ee hiiraan ugu dambeyntiina deegaanka booco waa astaan ka mid ah halgankii iyo geesinimadii soomaaliyeed inkastoo uu yahay deegaan aan si weyn loo casriyeynin haddana wuxuu leeyahay qiimo taariikhi ah oo soo jireen ah waxaana deegaanka uu weli xambaarsan yahay raadadkii halgankii gumaysidiidka iyo dhaqankii islaamnimo iyo jihaadkii gaalanacaybka soo jireenka ahaa ee ay caanka ku tahay bulshada soomaaliya اليوم كسرى شرب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا شرب دينا ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka maxaan ka naqaanaa deegaanka yaaq leh ee duleedka degmada ceelcadde ee wilaayadii islaamiga ah ee gedo deegaankaasi waxaa dhowaan booqday xasan cabdiraxmaan abu xasaan islamarkaasina warbixintan inooga diyaariyey
والخير يسقي المحبرا مستطرف يطفي الظما ويضيء دربا مظلما فترى قضايا عصرنا deegaanka yaaqle waxa uu maamul ahaan hoos tagaa maamulka islaamiga ee degmada ceelcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado isagoona masaafo ahaan u jira afartan kilomitir waa deegaan qarniyo badan jiray waxay dadka deegaanka yaqaana inoo sheegeen in deegaanka uu ahaa meel duur ah oo saxro lamadegaan ah ayna ku nool yihiin xayawaanada noocyadooda kala duwan kuwaasoo uu ka mid ahaa libaax dadqaad ah ama dadcun ah taas ayaana keentay in la soo degi waayo dadka iyo dunyadana ay foodda soo gelin waayaan dadku isku mid ma aha isku caqlina ma aha wayna kala aragti duwan yihiin muddo deegaanka la soo geli waaye kadib dad xoolo dhaqata ah ayaa u soo sahantagay deegaanka oo xayawaanna ma ogi aysan jirin cid kale oo ku nool waxay soo socdaan oo ay soo qaadaan raadadka xayawaanada waxay soo gaareen deegaanka waxayna markiiba ka soo dhaceen meel balli weyn ah oo biyaha ay buuxdhaafsheen xayawaanadana ay ka cabbaan iyo dhul hawd ah oo lamadegaan ah kadib dadkii ayaa dib u laabtay oo sahankii geeyey sidaa ayaana lagu soo degay deegaanka oo uu ku bilowday sida uu idaacadda islaamiga andalus u sheegay cabdi cumar cusmaan oo ka mid ah odayaasha deegaanka yaaqle waxay ahaan jirta meel saxarada ah oo aan biyo lahayn oo libaax iyo maroodi iyo geri iyo biciid iyo cidood wax dilo iyo wax cidood abo xayawaanaadkaas oo leh baa isaga noolaan jiray dad socdaa waxay soo qaadeen raadkiisa say u soo socdeen oo kayn u soo socdeen oo u dhibaataysnaayeen baa waxay imaadeen balligaanoo afka iska hayo oo ish haddaad fiiriso ishaadu ay ku wareerayso taariikhdiisuna hal qarni iyo konton sano camal waa dhinta marka uu balliga go'o ama biyuhu ay dhammaadaan deegaanka waa laga kala carari jiray oo waxaa loo dhaansan jiray masaafo dheer oo laga yaabo in lagu maqnaado laba maalin oo xiriir ah markii deegaanka la soo degay dadku waxay ahaayeen dad ree baadiya ama ree guuraa xoolodhaqataa waxayna dadka ku noolaayeen masagada loo yaqaana mawrdayda caanaha geela iyo hilibka xoolaha waxaana markaasi loo safri jiray magaalooyinka waaweyn sida luuq baardheere iyo beled xaaw waxaa lagu safri jiray awr safarkana waxa uu maqnaan jiray toban maalin dad xoolodhaqataba miya aha deganaa magaalo ma lahayn magaalo waxaa ugu sokaysay luuq luuq baa loo safri jiray marka u soo hormaro tobanca ugu dhexe jira mar kale shan iyo tobanca ugu dhexe jira awr baa lagu safri jiray meeshaas masigaa shamuriida laga keeni jiray dhegayste maxaad ka taqaanaa cidda bixisay magaca yaaqle iyo xilligii uu baxay aan ka dhegaysanna waaye arag cabdi cumar cusmaan yaaq geed la yidhaahdo oo geed ka dheer waa la arkaa waa jiraa laakiin geed ka ballaaran uusan jirin hoos hadda la hirgelina aan lahayn baa ku ooli jiray muslimiintii timid oo geedkaas yaaqa ah aragtay baa magacaa soo bixisay yaaqaa lagu magacaabay magacaasaasu kula baxa yaaqle ma martigelin dagaaladii sokeeye waxa uu ahaa deegaan ka nabadgalay dagaaladii ka dhacay dalka dadkuna waxay ahaayeen dad isku xidhan oo xoolo dhaqato ah hal meelna u wada jeedo yaaqle dadkiisu waa dad diimeed oo waxay ka soo horjeedeen maamulladii dawaaqiidda ee dalka ka jiray waxay arrintaasi keentay in cadowga indhihiisa ay qabtaan deegaanka waana deegaankii ugu horreeyey ee gedo ay duqeeyaan diyaaradaha cadowga gaar ahaan diyaaradaha dowladda silibyadda ee kenya inkastoo aysan jirin wax khasaare nafeed ah haddana waxay geesteen burbur xooggan waxaana meelo ka mida deegaanka lagu arkayaa raadadkii diyaaradahaasi ay reebeen maxamed cabdilla faarax oo ku magac dheer maxamed aar ahaana ninkii ugu horreeyey ee deegaanka soo dega kana dhisa guri cariish ah ayaa andulus uga warbixiyey duqaymaha ay geesteen diyaaradaha cadowga iyo intii jeer ee ay soo laabteen annaga waxaana soo maray inay addoontu ay iska kaana duqayso oo meeshaan madaafiicaynala dhacdo wax la duqeeyo oo gada'a yaaqla u horreeyey salaaddii bay nagu soo gashay iyadoo xooluhu noo xariisanya annagoo weligeena diyaarad xaridaysa baana arag dhibkaas waan soo marnay wax ku dhintayna ma jirin ilaahay xabaddii si dadka dhexdiisa ugu ridaysay ilaahay wax naguma yeelin sagaal gantaal oy riday oo bambooyin waaweyn aan soo tiriyaani duqaynba maalinkaas ka hor mana aana maqal mana aana arag inkastoo deegaanka uu soo maray abaaro biyola'aan iyo kuleel badan hadda yaaqlo waxay ka mid tahay deegaanada kobcayo ee uu ka muuqdo horu socodka deegaanka marka aa aragta waxaa ka muuqanaya guryo si qurux badan loo dhisay iyo dhismayaal cusub oo hadda laga wada deegaanka waxaana hadda laga kaaftoomay biyola'aantii waxa uu deegaanka leeyahay ceel matoor ah oo ay ka hirgelisay wilaayada islaamiga ee gado waxaa sidoo kale uu leeyahay balli weyn oo biyaha ay galaan kaasoo hadda buux dhaafay dadka iyo dunyadan ay cabbaan marka balliga uu dhammaado waxay dadka cabbaan ceelka matoorka ah ee ay hirgelisay wilaayada dadka deegaankuna waxay guryaha gashteen tuubooyin ceelka laga soo jiiday oo ay ka cabbaan biyo macaan oo nadiif ah yaaqle balligii waa biyaysan yahay ilaahay baa noogu shubay matoor biyo leh oo maamul fiican guri kasta firish baa ku jiro tuubooyin baa la geliyey nin walba wuxuu leexsadaa tuubo guri kasta firish buu leeyahy ilaahay baa mahad iyo shukur iskale dhanka ganacsiga deegaanka waxa uu si toosa ugu xidhan yahay magaalooyinka waaweyn ee wilaayada sida baardheere beled xaawo garbaharrey iyo sidoo kale magaalada caasimadda ee muqdisho oo raashinka iyo bagaashka intiisa badan laga keeno beled xaawo meesha liyaa si toos ah baan ugu xidhanna baardheerena si toos ah baan ugu xidhanna meel shantaraal ah oo xudun ah oo sukeeno ah oo ganacsiga ku fiican oo xoolihii dadka labadaba ay ku badan yihiin weeye saddexda adduunyana ay ku dhaqmaan ilaahay baa mahad iyo shukri iskale dhanka waxbarashada waxaa ka furan dugsiyo lagu barto qur'aanka kariimka madaaris u gaara gabdhaha oo ay wax ku bartaan waxaa sidoo kale deegaanka uu ilaa afar jeer martigeliyey macaahid sharci ah oo ardaydu ay ka qalinjibiyeen kuwaasoo qaar badan oo ka mid a ardaydaasi hadda macallimiin ay ka yihiin deegaanada iyo degmooyinka wilaayada islaamiga ee gado dugsiyaal baa laga qabtay waa laga aflaxay maxad baa macad baa yaaqle yaa laga sameeyey asna waa laga aflaxay ilaahay baa mahad iyo shukri iskale gabdhaha hadda joogo magaalada wax alla waxay yihiin saaka waa wada wadaaddo ilaa iyo intii dhowr sano ah gabdhaha waxaa weeye mida hadda tafsiirka dhammaynaysa mid dhexda u jooga weye wiilashu waa sidoo kale dhanka waxbarashada gabdhaha deegaanka waa mid si heersaraa u socoto waxay dhanka kale gabdhuhu taageero hiil iyo hoo ay la garab taagan yihiin walaalahooda mujaahidiinta iyadoona muddo dhowr jeera deegaanka laga bixiyey adeegyo kala duwan oo gabdhuhu ay diyaariyeen ayna ugu talagaleen mujaahidiinta waxaa taasi sii dheer in idaacadda islaamiga andalus ay gabdhaha deegaanka yaaqle hambalyo duco iyo gabayo ay u mariyeen walaalahooda mujaahidiinta asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa walaalaha mujaahidiinta ilaahi subxaana watacaala ha barakeeyo cadowgoodana cagteytiisa alaha geliyo ilaahi subxaana watacaala ayaan ku maadinaynaa waana ducaynaynaa insha allahu tacaala waan u ducaynaynaa mujaahidiinta dhammaan waxaa lagu maaday waxaa gowrac lala dhigay kuwii xaqa gariibayoo baadil gardaadinayey waxaa gumaaday waxaa godnaareed u galbiyey mujaahid aan godobtiisa ilaa winoo go'aan ku gaaray inay gala nabadgelin allaha guuleeyo wageesiyada tawxiidka waxaa murugooday waxaa muraalki ka jabay kuwii u midoobay inay muslinma quuniyaan mahad ilaah kadib mujaahidiinta nugu mahadnaqayaa kuwii mabda'a diinkooda laga maquuniyayoo gaala wax mooday maalmahan wixii ku dhacay meel waliba laga ogaa madaxa laga guray bakhtigoodii buu waraabuhu ku miranayaa murtadiiney manhajkii nebigeenna markaad ka leexateen calayhi salaatu wasalaam mabaadi'da gaalo qaadateenood madaxyaweynta kufriga la shirteen maalinkaabuu mawla idin jaro agtiisa kuma lihidin maamuus annaguna haddaanu nahay muslimiin ciduu mawla jaray ma xariirinee mudaankiisan marinaa
ilaahu gaalada jejabi ilaahu baabuurta ka riiq ilaahu diyaaradaha ka riiq ilaahu madaxda ka laa ilaahayow gaalada madaxweynaha meelaha qobarada ugu jira ilaahu ka dil ilaahu dadka islaamka mujaahidiinta meel uu joogo ilaahu kor ka dhig ilaahayow gacantooda meelo badan oon ku jirin baa jirta ilaahu gacantooda soo geli ilaahu gaal waddankanaga nooga saar ilaahu awood aan oga qabsana noo yeel ilaahu diyaaradahooda iyo waxay daadinayaanba ilaahu biyo ka dhig ugu dambayn deegaanka yaaqle waa deegaan dadkiisu ay isku xidhan yihiin si wadajirna ay u taageersan yihiin mujaahidiinta dhanka kalena ay uga soo horjeedaan cadowga ku soo duuray shareecada alle waxayna arrintaasi keentay in deegaanka uu si degdega u sameeyo sare ukac ballaaran iyo magac muujinaya astaanta diimeed ee ka muuqata bulshada deegaanka زالت وأبصرنا السنا الحقائق باديا شاهده تابع ناديا فيه الحقائق باديا شاهده تابع ناديا
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa oo habeen arbaco ah waanaga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey in barnaamijka aan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين